dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti inoogu ah danjiro ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay cawaale cali kulane waxaan wax ka weydiin doonaa qaraar shalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey kaasi oo dhinacyo badan ka taabanayay arrimaha soomaaliya marka ugu horeysa kusoo dhowo mudane barnaamijka martida microfoonka mahadsantahay
qaraar ayaa shalay ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobey adigoo soo koobaya muxuu ahaa nuxurka qaraarkaasi nuxurka qaraarka dhowr qodob ayuu taabanayay qodobadaas oo kale ah in la cusbooneysiiyo mandateka ama barnaamijkay ku shaqeynayaan dowladda amisom in la tixgeliyo dalab uu dowladda soomaaliya dalbatay madaxweynaha soomaaliya oo ka dalbay qaramada midoobey oo ku saabsan in laga caawiyo dhuxusha oo dadka soomaaliya laga qaadayo in interdiction lagu sameeyo ama laga caawiyo soomaaliya se uga hor imaan lahayd dhuxushaaseyta oo ah source ama hab ay lacag ku xidhaan kuwa yani kuwa dowlad dumiska ah sida shabaab oo kale iyo oo laga caawiyo soomaaliya habkii ay usoo yareyn lahayd dhuxusha soomaaliya laga doofinayo taas oo laga aqbalay iyo qodobo kale oo quseeyo oo yani yaryar oo soomaaliya ay tala bixina ah sidii ay qaramada midoobe u arkaan ay u tala bixin lahaayeen sida soomaaliya ay u horumari lahayd iyo waxyaalihii kaleo ay qaban lahayd
waxyaabaha ku xusan qaraarkaasi oo hadda qeyb ka mid a ama nuqul ka mid a gacanteeda uu ku jiro waxaa ka mid a in ay muujiyeen siday uga walaacsan yihiin xadgudubka loo geysanayo xuquuqda aadanaha ee weli ka jira soomaaliya gaar ahaana midka ka dhanka ah dumarka caruurta wariyaasha dadka la xiro xadgudubka galmada qasabka ah ee loo geysto dadka xeryaha kusoo barakacay sidee ayay arintaasi u taabatay markii looga warbixinayo golaha ammaanka
arrintaasi horta hore waxaa kasoo baxay riboodyo badan dabcan dowladda soomaaliyana waa rabtaa in arrintaasi wax laga qabto shacabka soomaalida la ilaaliyo lana sameeyo nidaam lagu kormeero intaba marka waxay qaraarka ku timid ayagoo cuskanaya maaragtay riboodyaaseta u yimid iyo dabcan dalabaadkii oo soomaalida ka yimid oo ahaa in laga caawiyo barnaamijya ka hortaga iyo iyo nidaam sameynteeda kamid tahayba oo soomaaliya loo sameyna hadkay uga hortegi lahaayeen xadgudubka noocaas oo dhacay marka saasna saasay inta badan ku yimaadeen midda kale human rights ama xuquuqda insaanska lagu xadgudbo waa udub weyn oo kamid ah qaramada midoobi oo mar walba in la daryeelo la tixgeliyo la ilaaliyo ay ku ku qoran tahay dabcan warqad walba oo inta badan kasoo baxeysa qaramadoobi marka mana cusba laakiin waa mid dareenkeeda leh dabcanna soomaaliya marxalada ku jirta hadeertaan iyo maamul sameynta intaba in in lagu hayo u baahan dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ayaga laftirkooda in wax laga qabto waa rabaan oo dadaaladooda dhinacooda ay ku jiraan qaar kamid ahna waxqabadkaaseta waxay soomaaliya dalbato in laga caawiyo habkii uga hortegi lahayd ama ay u yeelan lahayd aaladihii iyo maaragtay awoodii ay uga hortegi lahayd u baarin lahayd una joojin lahayd xadgudyada noocaasa ama ha ka dhacan maaragtay qofkasta taasoo ku dhaco dadka soomaalida ama soomaaliya jooga ama waa mahadsantahay arrimaha hubka oo kale qaraarku waxa uu ka hadlay in amaba uu xusabay in ay jiraan walaacyo ku aadan in qaar ka mida hubkaasi ay galayaan gacanta kooxa aan loogu talagelin sida kooxda al-shabaab oo kale ama maleeshiyaadka hubeysan ee ka jira soomaaliya dowladduna marar badanay kusoo celcelisay arrintani sidee muhim ugu ahayd kulankii shalay arrintan wax arrin kamida waaye horta hore waxaa fiicnay in saddex arrin aan aan qeexno oo kale ah sanction regimeka ama naqabateynta soomaaliya saaran waa mid labaatan jirsatay hadda dhan waxay ku jirtaa waktigii oo sida laftirkeed qaraarka aad ku sugan in soomaaliya ay compliance ama ay ay ay muujinayso inay ay ay yareynayso habkii maamulka ay wanaajinayso oo hubka ay macnaha ay uga hor imaanayso in hub uu dalku ego dabcan meesha ugu ficneed ma joogno sidii ay madaxdeena intaba qeexeen laakiin sidii hore aad baan uga fiicannahay taasna laftirkeed qaraarku waa ku xusanya marka waxaa kaloo mudan in la xuso cunaqabateynta reportka groupka qora somalia eritrea monitoring group waa group kamida groubyada independent monitoring groups kaloo ama qoraalada madaxa banaan qora oo yani wax ka qora dalalka ay kamid yihiin soomaaliya oo sanction ku jira iyo kuwa kalaba intooda badan waxay qoraan annaga dalka soomaaliya ma taageersanin mana qabno inay ay tahay maaragtay wax xaqiiqada ku eehan laakiin waxay waxaan ku khasbannahay inaan la shaqeyno qaramada midoobay ayagana aan u gudbino wixii aan su-aal ka qabno wixii u baahan inaan ka wada shaqeyno sidii ay soomaaliya looga qaadi lahaa naqabateyntan oo ayadana u baahan nidaam oo aan hadda ay dowladdan aada uga shaqeynayso horumar nooga gaartay in taas la wado sidii ayaan ugu guuleysan lahayn sida looga bixi lahaa naqabateynta noocaana isla markaasitana loogu adeegsan lahaa shuruucda adduunka u yaallo oo aan anagu kamid noqon kamid nahay qaarkoodna annaga aan maaragtay dalbanay inaan aan ku shaqeyno midda ugu muhiimsan runtii oo su-aashaada aan umalaynaya inay kuseyso waxa waaye reportkan soo baxo oo warbixintan ay soo saaraan kooxdan ita waxbaarta cunaqabateynta oo mar walba walwal geliso maamulka soomaaliya siyaasadda soomaaliya iyo runtii marka qaarkood maxaa la dhahaa dhibaatooyin oo luuqad qalad ah ku isticmaasho dadka soomaalida taas waanu ka hor nimid sanad walbana waanu ka hor nimaanaa laakiin nasiib daro waxay ka mid tahay waxyaalaha ay wadamada sanctionka la saaro qolada independentka wax qora ay ay ay qoraan iyaduna waxaan rajeynaynaa inay hadeertaan aada u yaraato sida muuqatana laftirkooda oo wadahadalada riboortka qaarkood ku jiro iyo dalalka ka tirsan golaha ammaanka qaarkood ee xuseen inaan riboortka waxyaalo badan ku qoran aan loo qaadan xaqiiqda inay ka hadlayaan laakiin danta guud ay tahay sidii soomaaliya cunaqabateynta looga qaadi lahaa barnaamijkan cunaqabateynta ah oo labaatan jirsatay oo yacni shuruucdeedana ay leedahay ugu yaraan hadeertaan soddon iyo lix resolution markii kan maanta lagu daro ay wada quseeyaan oo mid walbana uu ka taabanayo habkii wax ku darayo ama wax ka dhigayo laftirkiisa in ay lasoo afjaro dowladda soomaaliya hadeertaan si aada ayay uga shaqeynaysaarintaaslaakiin warbixinta ha ha mudan warbixinta ay soo saarto monitoring group maadaama ay tahay hay-ad hoos imaaneysa kooxda cunaqabateynta ee qaramada midoobey iyana sii hoos gelaysa waa hay-ad ay ku kalsoon yihiin ayaga ay soo magacaawdeen soo warbixintooda saameyn kuma yeelanayso go-aamada ay goluhu gaarayaan runta horta hore waxa waaye hay-ad madax banaan waay madax banaanidaas marka waxay u fasaxan yihiin inay xataa mararka qaarkood inta badanna way dhacdaa xataa dowlada qaramada midoobe ka tirsan ayay maaragtay qoraalada madaxa banaan ayay wax ka qoraan qoraalkoodana inta badan waa waxa weeye waa observation ma ahan xaqiiqo waa aragtiyo ay isku soo aruuriyeen taas marka ma noqoto mid go-aan buuxa looga qaato maxaa la lahaa qaraarada kuma dhexna oo oo u n ka kasoo baxo dabcan waa marxalad ka taagan qaramada midoobe soomaaliya kelina ma haysta dal walba oo wakti go-aan lagu soo lagu soo rogayo cunaqabateyn ayay culeyskaan ka haystaa waana garan kartaan idaacada ka shaqeysaa markii la yidhaaho qolo warbixin madax banaan ka sameeya xataa ururkay ka tirsan yihiin inay day sameeyaan mararka qaarkood wax oo xadka ka baxsan wax cusub maaha laakiin xariiqda waxay ku cusub tahay annaga soomaalida nagu cusub tahay mararka qaarkoodna waxaa adag inaan kala saarno warbixinta kuwa qoray iyo aragtida qaramada midoobey qaladaadkaana waxay keentaa in dadka soomaalida ay su-aalaanba maaragtay danaha iyo habka ay qaramada midoobe wax ku qabanayso taasna runtii annaga uxil saaray inaan kala qeexno oo ah qaramada midoobe waxa kasoo baxa iyo warbixintan dadka qoray madaxa banaan inaysan isku isku dhigmin inkastoo dabcan saa sheegtay ay qaraar laftirkooda kusoo baxeen oo lagu sameeyey inay baaraan laakiin sababta ma ahayn inay warbixin beena qoraan sababta ma ahayn inay siday rabaan wax u qoraan sababta waxay ahayd inay waxa dhabtaa sheegaan si loo caawiyo dalkii yacni wax caawinayo soomaalida inay qoraan ay ahayd laakiin waxaan ka xunnahay annaga iyo dalal badan aan ka tabanaynaa inay taas keentay in ay qoraan waxyaalo runtii dalka iyo danaha dalka qaarkooda maxaa la dhahaa lid ku ah waa mahadsan tahay arrinta dhuxushoo kale waa waa lagu soo hadal qaaday qaraarka maxaa intaasii dhaafsiisan oo laga sameynaya marse haddii dekadii ugu dambeysay ee al-shabaab gacantooda ku jirto baraawo ahayd oo dhuxusha laga dhoofin jiray ay dowladdu la wareegtay maxay weli usii taagan tahay arrinta ku saabsan hubka
runtii waxawaaye arrintanet waxay marka hore ka timid dhuxusha waa waa aalad income ka helaan ama ay wax uga soo galaan shabaab iyo kuwa dalka u keenaya arrinta marka waxay u taagan tahay waa dhowr sababood soomaaliya waxay dalbatay in laga caawiyo in dhuxushaanayta meel walba iyo qof walba garanayso marka sharci baa laga soo rogay soomaaliya in dhuxusha aan la gadan oo dalalka gadanaya iyo kuwa maaragtay la marsiinaya intaba aysan sharcigii waa la tixgelin waaye waxaa dhacday marka sade kun labada kun iyo saddex iyo tobankii laba labada kun iyo laba iyo tobankii ayay qaraar kasoo baxday in in dhuxusha sharci daro tahay isla markaas waaba kasii dartayba dhuxushi runtii qiimaha dhuxusha oo lagu kala gato ganacsigeeda wuxuu gaaray laba boqol iyo konton milyan oo hadda la sheegay in boqolkiiba soddon ugu yaraan ama ka badan intaas oo ku dhawaad intaas lixdan ilaa toddobaatan milyana inay shabaabka gacanta u gashay oo taasna ay tahay wax aan loo dulqaadan karin marka soomaaliya mar kale ayaa waxay codsatay in ay la adeegsado dalalka ja maxaa la lahaa geedkii ay soomaaliya fasaxda u fasaxda inay arrintaas u baaraan inay baari karaan badda soomaaliya inta baasiisanba wixii dhuxul wada oo ay ka hortagaan dabcan tanna waxay xoojinaysaa maaragtay go-aanada soomaaliya oo ay taageerayaan qaramada midoobay kalsoonida ay ku qabaan dowladda soomaaliya iyo waxqabadkeeda iyo inay ka hortagaan maaragtay dhuxusha soomaaliya sharci darada la doofinayo oo xataa dhulkii xaluufiyey oo dhibaato weyn abuuray marka dhinacyo badan markaad ka fiirisa tan waxay muujinaysaa wada shaqaynta qaramada midoobay iyo dowladda ka dhexaysa maantana inta ugu badan oo aqbalaadan qaramada midoobe go-aanada kasoo baxay waxaa ugu weynaa midaan ku saabsan arrinta dhuxusha oo madaxweynaha usoo qoray qoraal bishii bisha bilaawgeedii oo haddana ay wada aqbaleen dhinaca kale waxay ka hadleen arrinta ku saabsan muranka ka taagan arrimaha shidaal baarista ee ka jira soomaaliya oo ay sheegeen inay tahay mid keenaysa in xiisaduhu ay soomaaliya kusii kordhaan iyadoo dowladdana kula talinaysa in la ixtiraamo si dastuurka ku waafaqsan sharciyada arrintaasi ka yaalla maxay tahay arrintaasi marka ay leeyihiin muranka ku saabsan dhinaca shidaal baarista xaggee ayay tilmaamayaan horta hore waa resolutionka ama qaraarka laba qayb u kala baxsanya qaybna waa operative qaybna waa wa waa tala bixin tan waxa weeye waxawaaye maaragtay waxay maaragtay ka tala bixinayaan ama ay ku dhiirigelinayaan soomaaliya inay ay maxaa lalahaa aysan shidaalka iyo baaritaankeeda aysan noqon maxaa lalahaa wax dhib abuura taasna ay ku xoojinayaan in soomaaliya ay ku shaqayso sida dowladda soomaaliyaba ku shaqaysaba iyadoo oskanayso maaragtay shuruucda dalka soomaaliya iyo federaalka u yaalo marka anugu waxaan qabaa qoraalkaas inay inta badan ay tahay dhiirigelin dhiirigelinna wax dhiba ma laha inay soomaaliya ma aha keliya oil keliya ma laakiin resourcekeen oo dhanba inay marto shuruucda dalka si loo dhiirigeliyo malahana waxaa lagu hortagaya inta badanba in maaragtay oo qof walba uusan uusan siduu raba yeelin laakiin nidaamka federaalka loo maro maaragtay markii yacni ama shidaal ha noqota ama natural resource kale ha noqotaba in nidaamkaasayta la maro marka dhiirigelintaasaytana waxaan u marayaa mid la aqbali kara inuu yahay in laisku dhiirigeliyo in shuruucdii dalka maaragtay loo maro oo la xoojiyo marka yacni dareen kale kama muuqato aan ahayn dhiirigelintaasna waan soo dhaweyneyna
ugu dambeyn marka aa fiirsa hadda talooyinka lasoo jeediyey iyo qodobada ay ka hadlayaan sida tan ay sheegeen oo kale in ay aada uga qalbi xun yihiin ugana niyo jabeen sida dowladda ay weli hubka u maamulayso adinka dhinaciina waxaad tihiin xafiiskii dowladda halkan ugu yaala ma ku qanciseen xubnaha golaha ammaanka in dowladdu ay waddo saxa u marayso si ay u xaqiijisaa ammaanka hubka iyo inuu gacanteeda aanu ka bixin oo uu gacanta cadowga gelin
horta taas aan aan saxo meel kalena waxay ku qeexayaan inay soo dhaweynayaan isbedelka dowladda ay samaysay dabcan standardka la rabay oo yacni dowlad buuxdo ay hubkeeda ku cabirto oo nidaamkeeda wada leh ma wada buuxin soomaaliya say madaxdana sheegeen wax badan baa qabya qabya naga ah laakiin wax badanna waa roonaa aad bay uficnaadeen markii la fiiriyo wargelinta hubka iyo inta badan annakii ayagana waxaan ka wada shaqaynaynaa siina xoojinaynaa habkii loo sameyn lahaa maaragtay nidaam midda kaloo muhiimada jirtana in la qeexa u baahan waxa weye dalka nidaamka ka jira laftarkiisa waxaan su-aal ka qabnaa kuwa hubka baaraya hadda tusaale ahaan qolada reportka qortoo kale waqtiyada ay dalka yimaadeen waa saddex kulan oo keliya saddex jeer keliya ayay dalka yimaadeen oo reportkaas dheer arkaysaan ka qoray marka waxyaalaha aan dowlad soomaali ahaan dalbane waxa weye inay maaragtay cagta kusoo badiyaan dalka ay arkaan habkan wax u maamulayna aysan ku tirikuteen aysan ku dhehsan maaragtay aysan ku qaadan warbixinada taasna waa xoojinaynaa annaga waxaan qabnaa inaan sida ugu badan soomaaliyana ay aada ugu dadaashay sidii ay hubkaas yar ay haysatay ay u kormeeri lahayd wayna kormeertaa waana nidaamaana jira guddiyaan u xil saaran oo ka wada tirsan wasaaradda difaaca iyo wasaaradaha kale waa xisaabsan yihiin markay soo garanaan la ogyahay recordkana maaragtay annaga dhankeena waa fiican yahay laakiin weli standardkii ay la rabay ma gaarin annagana waa isasaxeynaa iyaguna waxaan rajeyneynaa inay maaragtay dhankooda ay sii xoojiyaan wargelinta saxda inay ka gudbiyaan dalka marka midaan waa inta badan mid ka taagan maaragtay qaladaad ka taagan maxaa lahaa reporting iyo warbixin oo laga bixinayo dalka laakiin waxqabadka dalka runtii iyo ciidanka iyo hubka haysto waa wax xisaabsan oo nidaam leh waxaan rajeynaynaa inay riboorka riboorka ku xiga ay ku cadaato dalabyadii aan ka dalbanay inay fuliyaan oo ah inay waktiga wadahadalka la sameynayaan kormeerkana ay badiyaan aysan ku waa ekeen mahadsantahay maalin iyo labo En, ugu dambeyntii en, amisom iyaga laftirkooda waktiga waa loo kordhiyey En, marka ma- ilaa hal sano muddo ahaa loo kordhiyey en, in ay maaragta oo ku eg soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka sanad walba maxaa keenaya in amisom sanad iyo laba loogu daro ma jiraa muddo go-an oo loogu talagalay in howl go-an oo loogu talagalay waa waa runta yani horta mar walba amisom inay joogto waxaa laga dalbanayo waa dowladda soomaaliya marka soomaaliya u kordhinaysa markay rabto markay rabtona dhigi karta maaragta uma baahni marka mid inay dadka soomaalida ku qancaan waayo En, kalsoonina ay saaraan dowladooda iyo nidaamkooda inay ayaga ay waxa- maaragtay kama dambeys ka leeyihiin waqtiga amisom joogaysa iyo waqtiga amisom bes hadda waxay yani halka sano waxaan ugu daray waxaa loogu daray dalabkii haddana laga dalbay soomaalida inay ugu daraan taas ayaana qaraarka uu sii xoojiyey En, ah, qaraarkan keliya ma aha midda u fasaxaya amisom in lagu daro laakiin mar walba go-aanka soomaalidaas kale marka fikirka mararka qaarkood eh, dadka isdhaafsanayaan oo ah in amisom ay soomaalida aysan macnaha ka aysan ku xirneen yani taas inaan aragtaas aan la dhiirigelin ayaan rajeynaya taas waa kow tan labaad aw- een, oo walaal nidaamkan inta badan waa midda ay maraan dalalka ciidamada geeya under een, amisom ama maaragtay ama u n ka dhankooda ugu yabo ahaa dalalka kale in sanadle loo loo loo loo ilaaliyo mandatekanito oo ah midda oo yani dalkii la tegay iyo dalalka laftirkooda tabarucaadka bixiyey inay ka tashanaan sanad walbana fiiriyaan in loo baahan yahay in kale dabcan een, markii dhulka soomaaliya la wada qabto saan rajeynayno hoolaha amisom waxay noqonayaan in ay tababaraan ciidanka soomaaliya iyo sidii ay maaragtay wejigii labaad u gudbi lahaayeen hadda markii een, ciidamada howlgalka gobolada ay ay soo afjarmaan insha allah aada u mahadsantahay marka isbedelkoodii waa isbedelaysaa iyo habkay u shaqeeyaan laakiin go-aanka ugu dambeeyo dowladda soomaaliya iskale dadka soomaalida iskale ayagana taas inay ku kalsoonaadaan ayayna isku dhiirigeliyaan ayaan ayaan maaragtay caddeyn lahaa aada u mahadsantahay mudane adaa mudan walaal inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa danjiro ku-xigeenka soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay cawaale cali kulane tan intaan dib damba ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo